dowladda ciraaq ayaa ka carootay dowladda iiraan oo duqeymo ka geysatay gobolka kurdistan ee waddanka ciraaq warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada kaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa xaqiijisay in xukuumadda bakhdad ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhan ah weerarada dowladda iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq ayaa si kulul u cambaaraysay duqeymaha ay iiraan ka geysatay deegaano ka tirsan gobolka kurdistan ee dalkaasi ciraaq wasaaraddu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay si adag u cambaaraynayso duqaymo diyaaradeed iyo madaafiic dowladda iiraan ay la beegsatay deegaano badan oo ka tirsan gobolka kurdistan ee dalka ciraaq kaasoo sababay dhibaato isugu jirta geeri iyo dhaawac soo gaartay dadka rayidka ahi habka halka dhinac ee cadowtanimada ee ka imaanaysa dowladda iiraan ma noqon doonto arrin xasilooni keynaysa waxaan horay u sheegnay khatarta ay leedahay xadgudubyada qaawan ee lagu hayo madax bannaanida dalka ciraaq iyo amniga muwaadiniinta waana mid khalalaaso weyn ka abuuraysa gobolka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ciraaq wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda bakhdad ayaa sidoo kale sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin diblomaasiyadeed oo heer sare ah si loo ilaaliyo waxa ay ugu yeertay madax bannaanida ciraaq haddaba shaah obokor ceydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay noqon karaan tallaabooyinka ay qaadayso dowladda ciraaqa ciraaq markii ay dhacday xukuumadda sadaam xusein runtii waxaad moodaa si buuxda inay u gacan gashay dalka iiraan iiraan oo saameyn marka laga yimaada saameynaha istaraatiijiga ama dimuqraafiga ama dhaqaalaha ama amniga labada dowladoodoo jaar ah marka laga yimaado waxay saameyn xooga ku leedahay arrinta arrin ka weyn oo ah saameyn madhabiya oo diiniya marka maadaama karbala ay tahay xarunta ugu weyn ee madhabyada shiicada iiraan waa saameeyaha ugu weyne maanta ciraaq waxaanad moodaa dalka ciraaq inuu gebi ahaanba gacantooda u galay isla markaana waxaad moodaa iiraan inay ciraaq ka dhigatay meel ay ku sifayso xisaabe istaraatiijiya oo siyaasiya oo iqliimiya marka siduu wasiirka arrimaha dibaddu tibaaxay ama uu sheegay waxa ugu badanay qaadaysaa waa tallaabooyin diblomaasiya tallaabooyinka diblomaasigan waxa ay ila tahay aniga inay fariimo isku diri doonaan ama fariin dalka ciraaq uu diri doono wasaaradda arrimaha dibadda ama safiirka dalka iiraan ee ciraaq jooga laakiin ilamaa ilaa heer inay calaaqaadku kala go-aan ama xidhirka labada dalin go-aan inay gaari doonto arrintan ayaa imaanaysa xilli ciidamada ilaalada kacaanka dowladda iiraan ay dib u bilaabeen gantaalada ay ku garaacayaan xarumaha xisbiga kurdiyiinta ee ka soo horjeeda maamulka iiraan ee ku sugan magaalada koysanjaag oo lixdan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada irbil ee xarunta gobolka kurdistan madaxweynaha maamul goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa cambaareeyey duqeymaha iiraan oo uu ku sheegay mid xadgudub ku ah madax bannaanida halka mas-uul u hadlay maamulkaasi uu shaaciyey geerida laba qof iyo dhaawaca sideed qof oo kale oo ka dhashay weerarada gantaalada shaah caydiid ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayso dhibaatada ka alowsan dalka ciraaq iyo guud ahaan gobolka sababtu waxay tahay waa duqaymihii maalintii dhowto ay iiraan ka fulisay gobolada ay kurdidu ka degaan dhanka ciraaq marka runtii waxaa jirta dhibaata dimuqraafiya oo u dhaxaysa afarta dal ee kale ah iiraan iyo turkiga iyo suuriya iyo ciraaq oo ah kurdida kurdidu doonay inay wadan yeeshaan manaha arrin iminka soo bilaabmatay waa arrin taariikh dheer leh marka kurdiduna asal ahaan waa dad kasoo jeeda waxa la yidhahda indo eurobian wax loodhan jiray ama qabaayilkii meydiyiinta kuwaasoo asal ahaan deganaan jiray boqortooyinkii boqortooyin bay ku lahan jireen dhulka bershiyaanka ama faris qarnigii toddobaad ee dhalashadii nabi ciise ka hor marka waa waa shacab ku qaybsan wadamada islamarkaa jabhaday samaysteen iyagoo aaminsan inay rabaan inay dal iyo dowlad gaara samaystaan colayska amni ay ku hayaan afartaa dalbaa inta badan keenta inay duqaymo kaga yimaadaan dalalkaa ay ku kala dhex qaybsayiin marka sababtaasaa keentay duqaymaha maalintii dhowta dhacay xukuumadda tehraan ee dowladda iiraan ayaa inta badan duqaysa qaar ka mid ah goobo ka tirsan waqooyiga ciraaq halkaasi oo ay ku sugan yihiin xisbiyada mucaaradka ee kurdiyiinta iiraan iyo ururo kale kuwaasi oo ka soo horjeeda taliska iiraan inkastoo ay hoos u dhaceen dhaqdhaqaaqyada ciidamada sannadihii ugu dambeeyey ururadan ayaa weli si weyn u dhaleecaynaya xaaladda dalka iiraan waxayna noqdeen kuwa aada u firfircoon xiliyadii dambe taasoo sida muuqata ka caraysiisay xukuumadda tehraan maadaama ay baraha bulshada ku baahiyeen muuqaalo muujinaya banaanbaxyada dalkaasi ka jira tan iyo xilligii ay geeriyootay gabadha da-da yar ee mahase amini bishii sebteembar lix iyo tobankeedii kadib markii ay xireen ciidamada boliiska ee anshaxa xuseen saxnuuni v o a kahira